alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin alcaaqibaة lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi warasuulih muxamadi wclى aalih wصaxbih wslama tasliima kasiira qaala almualifu raximah اllah wyaquuluuna inahu laa khaaliqa clى alxaqiiqati ila allah caza wajal wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu inahu shaaniya laa khaaliqa mid wax abuuraa ma jira cala alxaqiiqati xaqiiqa ahaan ila allahu caza wajal ila allahu ilaahay mooyaane caza isaga ayaa qaalibuha wajalla weyne wa ina aksaaba alcibaadi addoomaha kasabadooduna kullahaa dhammaanteedba makhluuqatun lilaah ilaahay bay makhluuqu tahay oo abuuray wain allaha ilaahayna yahdi wuu hanuuniyaa man yashaau cidduu doono cidda uu hanuunkiisa doono ayuu hanuuniyaa wayudil wuu lumiyaa man yashaau cidduu doono laa xujata xujo liman cid umay sugnaanin adallahu allah ilaahay uu lumiyey walaa cudra cudurdaarna uma sugnaanin mualifku wuxuu doonayaa halkan inuu inoo sheego masaa'il ka mida qadarka horena wax ka mida wuu inoogu soo sheegay ilaahay baa jalla wacalaa khaaliqa keligii allaahu khaaliqu kulli shay wax walba ilaahay baa jalla wacalaa abuuray khalqigu waa min khasaa'is illaahi subxaanah wa min afcaalihi subxaanah khasaa'ista ilaahay iyo afcaashiisa gaarka waa buu ka mid yahay waxaana ahlulcilmigu tilmaamaan khalqigu dhowr macno ayuu ugu soo arooraa markaa khalqiga ilaahay jalla wacalaa uu gaarka la yahay ee cid kale aanay la wadaagahayn marnaba waa khalqiga macnihiisu uu yahay iijaadu shay min alcadam shaygii oo aan jirin marka hore in la jirsiiyo oo ilaahay jalla wacalaa makhluuqaadkan kala duwan ayuu abuuray oo uu jirsiiyey isaga oo meel ka horeysay aan ka soo qaadan ama aan ka soo bedelin waayahay taasi waa masalo masaladaasina waa masalo la ysla yaqaano oo macruuf ah hayeeshee wuxuu doonayaa masalo la ysku khilaafsanya inuu taa ku xidho wuxuu uhi wa ina aksaaba alcibaadi kullaha makhluuqatu lilaah kasabada addoomuhu dhammaantood ilaahay bay makhluuqu tahay waxyaabaha ilaahay jalla wacalaa abuuray waxaa ka mid a agsaabu alcibaad waxyaabaha addoomuhu ay qabanayaan agsaabna waa jamcu kasbin maadada kasabana luuqada marka loo celiyo alluqa alcarabiya waa bimacna aljamci weeye in wax la ururiyo oo la ysu keeno waxaana markaa caanuu ku noqday dalabu risqi inuu qofku arsaaq raadsado oo uu shaqo tago oo uu soo urursado sidaa awgeed baa siibaweyhi wuxuu ihi kasabahu ay jamaca ibnu farisna wuxuu ihi ibnu faris allugawi wa huwa yadullu cala ibtiqaa'in wa dalabin wa isaaba maadadaasi waxay ku tustaa in arsaaq la daydaydo oo la raadiyo iyo in la helo marka la eego macnaha kasbiga cinda a'imati sunna ahlu sunnuhu waxay u yaqaanaan waxa weeye alficlu aladii yacuudu calaa faacilihi binafcin aw durin kasab waxay u yaqaanaan a'imatu sunna waxa qofku uu sameeyo ee ciddaa samaysay kula soo noqonayo waxtarama waxyeelo wuxuu qofku geysto ee uu la yimaado ee marka uu sameeyo uu xutaraayo ama waxyeelayay kasbi u yaqaana ilaahay baa yidhi lahaa maa kasabat wa calayha maktasabat wixii naftu ay shaqaysatay iyadaa leh ee ajar iyo nafci iyo waxtar ay ka helayso wixii saas oo kale ay shaqaysatay ee ciqaab ay ku mutaysanaysa ama ay ku dambaabaysana iyadaa iska leh sidaa awgeed baa alcalaamatu bnulqayim wuxuu tilmaamay raxmatullaahi calayhi inuu kasbigu ugu soo arooray qur-aanka dhowr macne macnaha koobaad ee uu qur-aanka ugu yimi waa caqdulqalbi wa casmuh go-aanka qalbigu gaadho iyadoo loo isticmaalayo kasbi qur-aanka waynu ku aragno walaakin yuaakhidukum bimaa kasabat quluubukum markii ilaahay dhaaraha ka warramayay wuxuu ilaahay idiin qabanayaa bimaa kasabat quluubukum macni waa waxay go-aansatay ee qalbiga qofku uu ka doonay uu ka niyadu ka go-aansaday wey macnaha labaad ee ugu soo arooray waa kasbulmaali waatijaara waa maalkii in la kasbado oo la shaqaysto oo la ganacsadana wuu ugu soo arooray macnaha saddexaad oo meelo badan uu kaga soo aroorayna waa asacyi waalcamal qofku camalka uu la imanayo waa kasbi wey khayr iyo sharba addoonku waxa uu la imanaya waa kasbi kullu nafsin bimaa kasabat rahiina lahaa maa kasabat wa calayha maktasabat afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabat yacni waxa weeye waa waxa qofku uu samaynayo wa huwa alficlu aladi yacuudu calaa faacilihi binafcin aw durin waayi haddaba masalada horena waynu usoo marray dhowr jeera si aynu usoo koobno agsaabu ulcibaad addoomuhu ficiladan ay samaynayaan laba jihay leha lahaa jihataan dhinac waxa weeye addoomihii ayay ficilu tahay oo addoonkaa sameeyey oo haddii ficilkaasi uu ficil wanaagsan yahayna ku ammaanan ajarna ku helaya haddii uu ficilkaasi ficil xun yahay ku dhaleecaysan dembina ku mutaysanay xagga laakiin marka laga ego khalqiga yay makhluuq u tahay afcaasha yaa abuuray ilaahay baa abuuray jalla wacala waayo cid kaloo ilaahay wax la abuurta ayaan jirin laa khaaliqa maca allah walaa rabbun siwaah waayo agsaabuulcibaad inay makhluuq ilaahay u tahay waxaa u daliila daliil caama iyo mid khaasa labada daliilka caamkaahi waa allahu khaaliqu kulli shay shay walba ilaahay baa abuuray wa agsaabu alcibaadi shay agsaabta addoomuhuna waa shay shay walbana ilaahay baa abuuray jalla wacala wa hada huwa daliilu alcaam aladi yadullu cala hadihi almas'ala daliil khaasana way leedahay oo ilaahay baa yidhi jalla wacala wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa idin abuuray wamaa tacmaluuna ay waladii kiina ilaahay baa abuuray tacmaluuna ay tacmaluunahu waa qabanaysaan aayaddaasina waa u daliil oo haddii macnaha hoos loo sii eego ay badu bacdu ahlilcilmi yidhaahdeen macnuhu waxa weeye aayaadku ay ka warramayaan dadkiinan asnaamta iyo makhluuqaadka caabudayaa idinkan caabidiinta ah ee wax caabudaya iyo macbuudiintan kuwana caabudaysaan eesan samaysateen ee asnaamtan iyo waxyaabahan a qorateen labadiinaba ilaahay baa idin abuuray jalla wacala allaha markaa caabudka iyo macbuudka iyo cid waloo makhluuqaba abuuray dee inaa caabudaan baa waajib oo keligiibaa cibaadada xaqu leh maada ku jirta aayadda wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun waxaa ku jira laba qowl baa ku jira bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen maadaasi waa masdariya oo macnuhu wuxuu noqonayaa ilaahay baa idin abuuray wamaa tacmaluuna wa camalakum camalkiinana ilaahay baa abuuray bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen maya maadani waa mawsuula weeye wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna ay waladii tacmaluuna idinkana ilaahay baa idin abuuray kaa samaynaysaana ilaahay baa jalla wacalaa abuuray qowlkaa dambe ayaana sii xoog badan hayeeshee labada qowlba waa mutalaasimaano kii lagu socdo ama kii la yidhaahdaba waxaa laga qaadanayaa aayadda agsaabu alcibaad ama afcaalu lcibaad inay tahay makhluuq oo ilaahay jalla wacalaa uu abuuray waay ilaahay baa abuuray ha yeeshee ee addoonka ayay ficil u tahay oo samaynaya bimaa bimaa kuntum tacmaluun waxaad samaynayseen ya bimaa tafcaluun waxa weeye bimaa kasabat qur-aanka waa inaga kelimaadka caynkaasi ah oo soo noqnoqday ku aragnay iyadoo addoonkii wixii uu sameeyey khayr iyo sharba isaga ficil looga dhigaayo iyo kasbi looga dhigayo waayahay masaladanna waxay ka mid tahay rumaynta la rumeeyo inay agsaabulcibaad ama afcaalulcibaad ay tahay makhluuqaadka ilaahay ka mid tahay waa rugni ka mida arkaanta qadarku leeyihi oo cilmu llahi saabiq wa kitaabatuh mashii'atuhu naafida wa khalquhu likulli shay bay ahayd soo maha khalqigii weeye sidaa awgeed baa alimaamu albukhaari wuxuu qoray raxmat ullaahi calayh kitaabkiisa la yidhaahdo khalqu afcaali lcibaad taas waa taa dhinac kale bal aynu ka eegnay addoonku saynu hore u nidhi wax kastoo uu qabanayo haddaad guri dhisayso iyo haddaad kuraasi samaynayso iyo haddaad nijaarad kala gelayso iyo haddii aad wax kala qabanayso iyo haddaad meel qodayso iyo haddaad hawl kala qabanaysaba waxaad ku qabanaysaa ama addoonku uu ku qabanaya wax kastuu samaynayo biamrayn ifnayn laba arrin labadaa arrin waxa weeyaan waa quduro iyo iraado weeye inuu marka hore doono waxa inuu qabto laba iyo inuu waxa weeyaan markaa awoodu leeyahay labadaasi la-aantood qofku waxa ma samayn karo labadaaba ilaahay baa inoo abuuray jalla wacala doonistana ilaahay baa ku siiyo kuu abuuray ayuha alcabd qudrad iyo awooddan aad waxaan ku awoodaysana ilaahay baa jalla wacala ku siiyey oo ku abuuray wa hada laa shaka fiih allihii sababta ku markaa ku abuuray ku siiyey musababka ama wixii sababta ka dhashana isaga abuuray soo mah khaaliqu sababi khaaliqun lilmusababi sababtan iraadada iyo qudrada ah allihii abuuray musababkan ka dhashayna isaga ayaa abuuray wey taasina waa jiha kale qolyaha la ydhaha shaaciradu ama alashcariya baabkan marka la joogo qadarka waa jabariye weeye olana waxaan filayaa inaynu usoo ishaaray jabariye weeye sidaa awgeed baa wadaadkii la odhan jiray ashcari wuxuu idhi addoonku laysa bifaacilin faacil maaha gebigiisuba haye oo sidaa waxaa qabay jahmi baa qabay wadaadkii la odhan jiray maxaa dhacay xaggan uu haddana uga baydho wuxuu ihi laakinahu kaasimu ha yeeshe waa kaasim addoonku faacil maahe waa kaasbuuli yacni laysa lahu ficlu walaakin lahu kasbun kasbi buu leeyahy ficil ma lahu waxaana ahlulcilmigu aada iyo aada uga hadleen ficilkan uu ashcari diiday iyo kasbigan uu sugay waxay kale yihiin xataa atbaacdiisi iyo iyagii baa macnayn kari waayey sidaa awgeed baa bal kasbigan waxaa looga jeeda aqwaal badan badan oo filaya ilaa toban inay gaadhsiin jireen ayay isugu khilaafeen marka hoos liisii eegana madhabkoodu waxa weeyaan uun addoonku faacil maaha laysa lahu ficlu ficil ma leh alfaacilu xaqiiqatan huwa allah kaasina waa madhabkii qulaatu aljabariya kaljahmi waman naxa naxwa sidaa awgeed baa waxay idhaahdeen kasbiga markay macnaynayeen waa muqaaranatu lqudrati lilmaqduuri ay ana alcabda yakunu muxalan lificli illaah wayaquluuna alcabdu kasaba alficla cinda alficli laa anahu qaama bihi xaqiiqatan waxay leeyihiin kasbigu waa awooddu inay la xidhiidho kan la awoodayo maqduurka maqduurku waa shaygan la awoodayo iyo awooddu inay xidhiidhaan weeye waayo maqduurkii in qudro lagu fuliyo maahe garo macnuhu wuxuu noqonayaa hadalkaa kolka lasii caddeeyo addoonku waxaan isagu toos u samayn maayo waxaan uu samaynayee ficilkii ila ilaahay baa xaqiiq ahaan samaynaya markaa ficilkii ilaahay buu addoonku maxaliyihi soo ma aragti ee isagu toos u samayn maayo ay ana alcabda yakuunu maxalan lificli illaahi halkaasay markaa kasbiga ka dhalaalinayaan oy odhanayaan alcabdu kasabalficla cinda alficl markii ficilku dhacaayay agteeda ayuu addoonku ficilka kasbaday ee isagu sidiisa xaqiiq ahaan umuu samayn waayo sidaa awgeed baa waxay idhaahdaan addoonku waa majbuurun baatinan laa daahira marka xagga hoose laga eego addoonku waa majbuuro u qasbay laakiin korkan marka laga eego waxa weeyaan majbuur maaha uma qasbana muxaqiqiintooduna waxay dhahdeen mutlaqan u qasbay kor iyo kalba addoonku u qasbay madhabkooda marka la ysku soo xooriyo xooriyo xooriyo waxaa la yidhi ficilla waanu diidnay kasbina waanu sugnay bal idinku waa tana macneeya baa layihi waa jaberiye uun sheekh islaam ibnu taymiya oo madaahibtan aad ugu ahaa xariif wuxuu ihi waxa weeye kasbiga ashcari waxaa lagu daray waxyaabaha aan macquulka ahayn in la sheego laakiin aan xaqiiqada lahayn sida dufratu nidaamkii oo kale wuxuu hi waxa weeye jasadku waxaa dhici karta halkan intuu ka booday inuu halkaa tago ama halkaa kala tago ama halkaa kala tago isagoon halkaasoo kasii marin hoos dul marinna waxa weeye caadina u jeerin waxa kuwa ay ka imanaya cirku ka soo degaya waxa la yidhi waxaas wax macquula maaha nin kaloo abu haashim la odhan jirayna waxa xawaal la yidhaha buu sheegi jiray oo odhan jiray makhluuqna maaha hayru makhluuqna maaha mawjuudna maaha macduumna maaha wax jira iyo waxaan jirin midnaba maaha waayo waxaan mawjuudna ahayn macduumna ahayn waa maxay kasbigaa ku saddexa baa la yidhi waxyaabaha noocaasee la sheego ee aan xaqiiqada lahayn faacilla maaha laakiin waa kaasbi bal adigu waa tan isqabadsii baa la yidhi taana waxaa kuu caddaynaya iyagii asxaabtii ashaaciradiiba waxa weeye midba meel ku taaray oo waxa weeyaan maaragtay wax dariiqo saxa la yihi waayo waayo qaala wuxuu yihi waina allaha yahdi man yashaau wayudilu man yashaa ilaahay jala wacalaa cidduu doono isaga ayaa hanuuniya cidduu doonana lumiya laa xujata xujana liman cid umay sugnaanin ciddaasoo adalahu llahu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lumiyo walaa cudra cudurdaarna uma sugnaanin cidduu ilaahay jalla wacalaa haleeyey ee xujana ma laha cudurdaarna ma laha qul falilaahi alxujatu albaaliga kama qaala allahu subxaanahu wa tacaala ay liqowli illaahi subxaanahu wa tacaala waxa u daliila ilaahay hadalkiisa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa falilaah ilaahay bay u sugnaatay alxujatu xujada albaaligatu dhammayska tiran falow shaaa hadduu dooni lahaa ay hidaayatakum mafcuulkii waa la xadfay waayo jumladan ka dambaysaa caddaynaysaa qaacidada carabiga ahina waxay tahay wa xadfu maa yuclamu jaa-isun carabtu kelmadda ay la yska garanaya haddii la xadfo inay meesha ka xadfan tahay waa iska xadfaa iyagoo hadalka soo gaabsanaya asaaliibta carabida ayay ka mid tahay waxadfu maa yuclamu jaa-isun kama taquulu zaydun bacda man cindakuma ibnu maalig waa ka odhanaya marka mafcuulkii baa la xadfay waa la yska garanaya waayo jumladan dambe ayaa waxa meesha ka cadfan inoo caddaynaysa falow shaaa haddii ilaahay uu dooni lahaa ay hidaayatakum shaaadu waa ficil maadi faacilkii waa huwa waa damiiru noqonaya ilaahay jala wacala mafcuulkii baa markaa xadfan ay hidaayatakum hanuunkiina hadduu dooni lahaa la hadaakum weydan hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin haadihi alaaya alkariima waxaa ka horeysay oo macnaahaan ay ku xidhan tahay aayaduu ilaahay kaga warramayay mushrikiintu inay qadarka xujaysanayaan oo mushrikiintu qadarka way rumaysnaayeen laakiin sharcigay diidi jireen ee kolka sharciga loo sheego ee shirkiga loo diido ee baktigay cunayaan loo diido ee waxyaabahan ay iska xarimeen loo diido ayaa waxay xujaysan jireen qadarka oo qadarkay sharciga ka horgeyn jireen oo waa dariiqatu almushrikiya ayaa la ydhaahdaa qolada sharciga diiday ee qadarka sugay waa dariiqatu almushrikiya qolada sharciga sugay ee qadarka diidayna waa dariiqatu lmajuusiya dariiqatu rusulna waa in qadarka iyo sharciga labadaba la sugo wey iskamana hor imanaya ilaahay wuxuu ihi sayaquulu aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa ashrakna walaa aabaa'una walaa xaramna min shay kadalika kadaba aladiina min qablihim xataa daaquu ba'sana qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana in tattabicuuna ila adanna wain antum ilaa takhrusuun qul falilaahi alxujatu albaaliqa falow shaaa lahadaakum ajmaciin wuxuu ilaahay ka warramayaa inay odhan doonaan kuwa mushrikiinta ahi iyagoo qadarka xujaysanaya haddii ilaahay dooni laha ilaahay baa doonaye annaga iyo aabbayaashayo toono shirki maanaan samayneen waxaanaanu xarimaynana iskamaanaan xarimineene ilaahay baa doonay mar hadduu ilaahay doonana ilaahay baa ka raalliya bay macnii ka wada xujadaa ilaahay uu suuratul ancaam kaga warramay inay keeni doonaan ay qadarka xujaysan doonaan iyo hadalkaa way yidhaahdeen ilaahay horuu sii oga waana yidhaahdeen taana waxa u daliila aayadda kale suuratu naxli ku sugan wa qaala aladiina ashrakuu low shaaa allaahu maa cabadnaa min duunihi min shay naxnu walaa aabaa'una inay yidhaahdeen baa ilaahay sheegay jalla wacalaa halkaasi faa'idaa ku jirta faa'iidadaasi waxay tahay suuratul ancaam baa ka soo hordegtay suuratu naxli suuratu naxli baa dambayse ma fahanteen waayo suuratul ancaam ilaahay wuxuui way odhan doonaan suuratu naxlina waabay yidhaahdiinba meel labaadna way jirtaayoo laga qaadanayo suuratu annaxl inay ka soo dambeeye degtay suuratu lancaam meeshaana idinkaa soo egi doono ilaahay jalla wacalaa wuxuu ka warramay xujadoodaas inay baatil tahay horena waxaynu u soo marray guud ahaan qadarka ilaahay inaan macaasida iyo gaboodfallada loo xujaysan karin waxa ilaahay ku caddeeyey arrinkoodaasi inuu baatil yahay kow haddii waxa weeye ay gar ku lahaan lahaayeen xujadaasi oy sax ahaan lahayd ilaahay jalla wacalaa kuma ciqaabeen ilaahay wuxuu ka warramay xujadan baatilka ah ee daciifka ah gaaladii rususha ka hor jeeday oo dhammi inay keensan jireen isla markaana aanay anficin bale ilaahay jalla wacalaa uu ku halaagay adduunyada oo halaagyada aa aragteen ee ummadihii xaqa beeniyey ku dhacay ay la kulmeen aakhirana uu ku cadaabayo xujo saxa hadday ahaan laydna ilaahay jalla wacalaa kuma ciqaabeen waa midda labaade xujada caynkaasa ilaahay wuxuu ka warramay inay cilmi darro iyo aqoon la'aan ku dhisan tahay xujaduna mar haddii ay cilmi la'aan ku dhisan tahay iyo danno iyo iska ma leh dee waxa weeye waa xujatun baatila qofka keensanayaana waa mubtil weeye waa mid baatil wada sidaa awgeed baa ilahay yihi qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana arrintanaa sheeganaysaan ma cilmi baa u haysaan haddaa cilmi u haysaan keena oo soo saara wax cilmi ahoy soo saareenna ma jiro iyagoo weliba ahaa kuwa markaa waxa weeye rasuulka sala allahu calayhi wasalam aada uga hor jeeda oo geed gaaban iyo geed dheerba u koraaya inay helaan wax burinaya mar uunoo ka hor jeeda ilan xujo keenaa la leeyahay ilan waxa weeye maaragtay sharci iyo wax horo keenoo xagga ilaahay ka yimi baa la leeyahay way waayeen ilaahay baa sii caddeeyey odhan in tatabicuuna ila danna wa in antum ilaa takhrusuun malihiinna iyo waxa weeyaan markaa waxaan waxba ka jirinunba raacaysaan oo aan cilmi iyo aqoon iyo waxyi ku salaysnayn ee xaqdarro iyo baatil ku salaysan sidaa awgeed baa ilaahay yidhi markay xujo keeni waayeen mar haddaa xujo weydeen ilaan cilmi keenaa la yidhi haddaa cilmi u haysaan xujadan gaabane qul falilaahi alxujatu lbaaliqa waxaad tidhaahdaa ilaahay bay u sugnaatay xujada baaliqada ah ee dhammayska tiran ee taamada ah falow shaaa lahadaakum ajmaciin ilaahay hadduu qadari lahaa oo uu dooni lahaa kown ahaan inaad dhammaantiin wada hanuuntaan waa wada hanuuni laydeen ilaahay baa se qadaray inay dadka qaar hanuunaan dadka qaarna aanay hanuunin ilaahay baa jalla wacalaa qadaray waayahay ilaahayna xikmad buu ka leeyahay xujada inuu haddaba ilaahay iska leeyahay waxa kaloo u daliila ilaahay addoonka uu abuurayoo marka hore fitruu ku abuuray fitrat allaahi alatii fatara annaasa calayha fitradaasoo ah xaqa inuu qaabilu jeclaado khalaqtu cibaadii xunafaa'a fajtaalathum shayaaطiin soo maha markii labaadna miihaaq baa ilaahay ka qaaday jalla wacala sida aynu ku aragnay suuratu alacraaf alastu birabbikum qaaluu bala markii saddexaadna ilaahay jalla wacalaa addoonku markuu adduunyadan yimi wuxuu siiyey maqal uu xaqa ku maqli karo indho xaqa uu ku arki karo caqli uu xaqa ku fahmi karo intaba ilaahay jalla wacalaa uu siiy waa adawaadkii iyo asbaabtii uu xaqa ku fahmi lahaa uu ku gaarhi lahaa intaasoo keliya ilaahay jalla wacalaa kuma daynin ilaahay kitaab buu soo dejiye kutub buu soo dejiyey rusulla dadka uu usoo diray rusushaasoo xaqa gaadhsiinaya oo u kala caddaynaya xaqa iyo baatilka u kala caddaynaya dariiqa lagu lumaayo ka lagu hanuunayo u kala caddaynaya iyadoo intaasoo dhammi meesha taallo addoonka waxa weeyaan markaa sii jeedsada ee baadilka doorta ee xaqa baadilka ka doorta kaasi wax xujaa ilaahay agtiisa ma leh xujadiina waxa ay ku goday biirsaali arusuli wa insaali alkutub sidaa awgeed baa ilaahay yihi rusulan mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul si aanay rususha dabadeed dadku wax xujaa ilaahay korkiisa ugu yeelan ya iyo wax cudurdaara marka ilaahay jalla wacalaa intaasoo asbaaba ayuu addoonka siiyu xaqa ku raaci karo ciddii haddaba baadilkaa cad iska doorata iyadu ikhtiyaarkeeda ku doorataa dee waxa weeyaan maaragta gar iyo xujo midnaba ilaahay kumale subxaanahu wa tacaala waxa kaloo taa inoo sii caddaynaya qofku marka naqsul caqli ku jiro ee uu tusaale ahaan majnuun yahay ama uu sabi yahay aan qaan gaadhin ama uu naa'im yahay hurda ama uu yahay mukrah mid la qasbay oo isagu waxaan aan doonistiisa ku sameeyay qasab ku samee haye ilaahay jalla wa ala ma qabanaya mise ma qabanayo ya ma qabanayo waxay kamid tahay ilaahay jalla wa ala xujadiisa baaligada waxyaaba ayna tusaya xataa kaba kaalayo qofku caqliba ha lahaado haddii isaga dacwadiba aanay soo gaadhin oo aanu maqalba rasuul baa jira iyo diin baa jirta iyo weligiiba muu maqalba ya mabay soo gaadhin hadduu qofku sidaa ku dhinto ilaahay sidaa uu kula kulmo ka waran wuxuu ka mid yahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa weeye ahlulfatra dadka la idhaahdo ee aakhira lagu imtixaamayo ilaahay waxa weeye mujarad ku cadaabi maayo ilaa aakhira lagu imtixaamo wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula aakhira dadka noocaasa lagu imtixaamayo marka kullu daalika waxay daliil u tahay ilaahay inuu leeyahay isagu alxujatu albaaliga wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi kamaa bada'akum tacuuduun kamaa bada'akum sidii ilaahay jalla wacalaa idiin bilaabay oo kale ayaa tacuuduuna u soo noqonaysa siduu markii hore ilaahay idiin bilaabay uu idiin abuuray ayaa u soo noqonaysaan ay cawdan ka bad'ikum tacuuduun noqosho bilowgiinnii oo kale abaa soo noqonaysaan idinkoo kaamil ahoo dhammaystiran oo wixii xataa la ydinka gooyey idiin soo noqday ayaa maalinkaa soo noqonaysa ilaahayna jalla wacalaa siduu marka hore addoommahan u jirsiiyey ayaa marka labaadna uu u soo celinaya wa huwa ahwanu calayh fariiqan koox ay minkum idinka mida hadaa ilaahay uu hanuuniy oo ilaahay jalla wacalaa qalbigooda ayuu hanuunka ku abuuray asbaabtay ku hanuuni lahaayeenna wuu ugu kaalmeeyey mawaanicdii hanuunka ka hor joogsan lahaydna ilaahay waa garab mariyey wa fariiqan kooxna xaqa calayhim korkooda waxa ku dhaboobo ku waajibay addalaalatu baadinimo inay baadiyooboon baa korkooda ku dhowowday kuwa markaa dalaaladu ay ku dhowowday ee ilaahay lumiyeyna maaha ilaahay inuu dulmiyo ama uu ka gardaran yahay iyagaan ehelba u ahayn hanuunka iyagaa dad xun ah iyagaa asbaabta dalaalka iyo lumitaanka looga taag waaye asbaabta hanuunkana ka fogaaday sidaasay markaa waxa weeye ku lumeen oo waxaynu halkaa baraarujinaynaa haddii xikmadda ilaahay ay keensatay dadka qaarna inay hanuunaan dadka qaarna ay lumaan ka ilaahay uu hanuuniyey wuxuu ku hanuuniyey bifadlihi wa ixsaanihi hanuunka ilaahay baa iska leh cidduu siiyey fadligiisa iyo ixsaankiisa ayuu ku siiyey cidda waxa weeye hanuunka uu seejiyeyna ma dulmiinoo kama gardara wuxuu ku lumiyey bicadli cadaaladiisu ilaahay jalla wacalaa ku lumiyey sababtuna waxay tahay ciddan luntay marka horeba cid hanuunka mutaysatay ma aha ilaahay horuu sii ogaa inaanu kani hanuun mutaysan oonu hanuunahayn soo ma aragti ilaahayna jalla wacalaa waa xakiim oo waa allaha shay walba halkiisa dhiga marka ilaahay jalla wacalaa ciddii hanuunka mutaysanaysana wuu hanuuniyey ciddii dalaalka mutaysatayna wuu lumiyey taasina dee dulmi iyo gardara ma aha masalada adilada inoo caddaynaysana waxaa ka mid ah innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin aayaddaasaynu horena u soo mara hanuunin maysid nebi maxamed oo ciddaad hanuunkeeda jecesha adeerkaayoo ku difaaci jiray oo in badan ku aawada noolaydeenba ha noqdo ood hanuunkiisa aad iyo aad u jecesha walaakina allaha yahdi man yashaa ayeeshe ilaahay baa cidduu doono hanuuniya waa hidaayatu tawfiiqdi wa huwa aclamu bilmuhtadiina aayaddii hidaayada ilaahay muxuu ku khatimay ilaahay isagaa yaqaana oo u cilmi badan bilmuhtadiin ay biladiina yastaxiquuna alhidaaya kuwa hanuunka mutaystay ilaahay isagaa yaqaanoo hanuuninaya kuwa aan mutaysan ee aan hanuunahayna ilaahay isagaa yaqaano oo aan hanuuninahayn soo ma aragtid marka hidaayadan iyo markaa idlaalkani waxay ku dhisan yihiin ilaahay jalla wacalaa cilmigiisa iyo xikmaddiisay ku dhisan yihiin soo ma aragtid ayay he ku dhisan yihiin haddaad tidhaa ilaahay muxuu ii hanuunin waaye ka waran ood laabta garaacdo dee waxaa lagu leeyahy hanuunka maadaa le mise ilaahay baa le horta ya haddaad tidhaahda ilaahay baa leh dee ilaahay wuxuu isagu leeyahay cidduu doonuu siiya cidduu doonana wuu ka qadiya soo ma aragtid ya ma garata ilaahay cidduu doonana wuu siiyaa cidduu doonana wuu ka qadiya qadarkuna sidiisaba waxay ahlulcilmigu idhahdaan waa sirullah almaktuum waa arrin inaga qarsoon weeye aybka inaga qarsoon buu ka mid yihi soo ma aragtid marka ilaahay isagaa og kaa hanuunka mutaysanayo hanuuninayo kan uu luminayo waxa wey dalaalka mutaysa isagaa kala yaqaan inagu ma naqaan midaynu inagu ka hadli karo aynu odhan karro kanaa mutaysta iyo kanaan mutaysan maaha soo ilaahay kuu doono qani kama dhigo kuu doonona faqiir kama dhigo ya inagu miyaynu ka hadli karaa sababta ilaahay kana faqiirka uga dhig kana qaniga laba walaalaabaa ilaahay midna kan ka dhigaya midna kan ilaahay midna caafimaad buu siinayaa weligiiba iska caafimaad qabay midna cudur buu ku salidaya soo maaha inagu kama hadli karo ma sheegi kara sababta keenta marka calaa kulli xaal waa min hada albaabtan waqaala waxaa kaloo rabbi yidhi jala wacalaa walaqad dara'na wale waxaan u abuuray lijahanama naarta jahanama la idhaahda kaiira nin badanoo min aljinni jinka ka mid iyo walinsiinsi markaasaa ilaahay ka sii warramay kuwaa xaaladooda lahum quluubu laa yafqahuuna biha walahum acyunu laa yubsiruuna biha walahum aadaanu laa yasmacuuna biha ulaaika kalancaami bal hum adal ulaaika hum lghaafiluun ciyaada bilah dad badan baa ilaahay jala wacalaa jahanama u abuuray oo naarta jahanamo la idhaahdo gelaya markaa abuurkan aayaddani ay sheegayso iraadada ku tacalluqdaana waa iraadadii kowniga ahayd ee qadariga ahayd weeye iraadadii kowniga ahayd ee qadariga ahayd weeye aayadda kale wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuna iraadada ku tacalluqdaa waa iraadadii sharciga ahayd ee amriga ahayd weeye ilaahay sharci ahaan buu dadka waxa weeye ayuu u doonay inay caabudaan keligii laakiin arrintaasi qad taqac waqad laa taqac soo maa waxa weeye badhna way samaynayaan badhna ma samaynayaan aayaddanna iraadada kowniga ah bay ku tacalluqaysaa ilaahay jala wacalaa wuxuu u qadaray oo kown ahaan dad fara badan uu ugu talagalay naarta jahanama inay xaaba u noqdaan oo laga buuxiyo ciyaadan bilah kuwaasina waa kuwe waa kuwa qalbiyada le laakiin aan xaqa ku fahmayn indhay leeyihin xaqay ku arki maayaan dhegay leeyihin xaqay ku maqli maayaan soo ma aragtid waa dadka afladaysanee sidoo xoolaha kaba daran xoolaha ka daran ee afladaysanee xaqa iyo wanaag iyo dariiqa toosan ka afladaysan weye ilaahay subxaana watacaala hayna hanuuniyo wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi maa asaaba ma asiibta min musiibatin ay musiibatun musiiba ma asiibto oo kuma habsato filardi dhulka iyo walaa fii anfusikum nafihiinna toona aya musiibatin kaanat ilaa haddayse ku habsato fii kitaabin kitaab bay ku qorayd min qabli an nabra'aha ay min qabli an nakhluqahaa intaanan musiibadaa abuurin ka hor waxaa rabbi tilmaamayaa musiibo kasta oo dhacdaa horay usii qorayd oo kitaab ay ugu sii qorayd kitaabkaasina waa lowxulmaxfuudka weeye wax kasta oo dhacaa in la idhaahdo wuu qoraayo horuu sii qoraa caqliyada waxa weeye basharka waa mid aad iyo aada ugu weyn laakiin ilaahay waa mid u fudud ina dalika calى اllahi yasiir aayadda dhammaadkeeda min qabli an nabra'aha aye ina dalika calى اllahi yasiir ilaahay taasi waa mid aad iyo aada ugu fudud weeye nicmaduna waa sidaa nicmo kastoo dhacdaana horay usii qoray musiibo kastoo dhacdaana hore ayay usii qoray wax waliba hore usii qora xikmadaha ku jira ilaahay wax walba inuu qadaro wax walba uu sii qorona aayaadka dambea ilaahay ku sheegay qaala wuxuu uhi wamacnaa an nabra'aha buu doonayaa inuu inoo macneeyo wuxuu hi macnaheedu waxa weeye ay nakhluqaha ay min qabli an nakhluqaha intaanaan abuurin ka hor wa bilaa khilaafin fi luga ay wahiya iyadu masaladani bilaa khilaafin fi luga bilaa khilaafin khilaaf la'aantii weeye fi lugati luqada ku sugan macnihii wax luuqada carabiga kolka la eego nabra'aha bimacnaa nakhluqaha inay tahay wax khilaafa maleh khilaaf kama jira wey culamada luuqada iyo tafsiirku waxay isku waafaqsayn macnaheedu inuu sidaaya wa bilaa khilaafin fi lua ay wahiya bilaa khilaafin fi lua waa khilaaf la-aan luuqada dhexdeeda ah oo wax khilaafi kama jira wey man aayaddaana waxaa laga qaadanaya wax waliba inuu qoran yahay wax walba ilaahay qoray wax walbana uu ogaa marka waa martabo ka mida maraatibta qadarka oo qoraalka wax walba ilaahay uu qoray ah waqaala waxaa kaloo rabbi yihi mukhbiran isagoo ka waramaya can ahli janati ahlujanna alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada maxaa ka horeysa wanazacnaa maa fii suduurihim min hilin tajri min taxtihim lanhaar waqaaluu alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada waqaaluu waxay idhaahdeen ahluljanihi markay arkeen nicmada iyo webiyaasha qulqulaaya iyo wanaaggii loo sheegi jiray oo ilaahay jala wacalaa uu siiyey waxay idhaahdeen alxamdu lilaah mahadoo dhan allah iskale aladii allahaasoo hadaanaa nagu hanuuniyey lihaada kan kee ay lihaada alcamali aladii haada jazaau camalka abaalkan weyn leh allaha nagu hanuuniyey baa mahadoo dhan iska leh ee iimaankanna waafajiye ee camalka saalixana waafajiye ee salaada iyo soomka iyo cibaadada iyo cilmiga iyo khayrkanna waafajiye ee waxa weeye nagu siiyey markaa abaalkan iyo jannadan iyo nicmadan daa'imka iyo raalli ahaanshihiisa iyo qiimahan aan la soo koobi karin allahaasaa mahadoo dhan iskale aladii hadaanaa lihaada allah nagu hanuuniye ka wamaa kunnaa maanaan ahaanin linahtadi maanaan ahaaneen linahtadiya kuwa hanuuna lowlaa an hadaana allah ilaahay haddii aanuna hanuunin wamaa kunnaa maanaan ahaaneen linahtadiya kuwa hanuuna lowlaa an hadaana allaahu ilaahay haddaanuna hanuuniyeen ay lama htadaynaa weeye maanaan hanuunin ilaahay haddaanuna hanuuniyeen maanaan hanuunin hidaayadanna markaa waa hidaayatu tawfiiq walilhaam weeye waa hidaayatu tawfiiq ilaahay haddaanu xaqa qalbiga iyaga gelin oonu quluubtayada ku abuurin oo aanu noogu kaalmaynin oo aanu waxa weeye mawaanicda xaqa naga hor joogsanaysa ilaahayna garab marinin maanaan xaqa waxa weeye mareen iimaankiiyo camalka saalixa ah oo aanu khayrkan iyo nicmadan iyo jannadan ku mutaysanay marka waa hidaayatu tawfiiqdii weeye wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi an low yashaau allahu lahada nnaasa jamiica waxaa ka horeysay afalam yayasi aladiina aamanuu an low yashaau allaahu lahada naasa jamiica yayasina halkan quusashadii ha ku macnayn yasigu bimacna alcilmi buu usoo aroora aayaddanana u daliila afalam yayasi ladiina afalam yaclam aladiina aamanuu miyaanay ogaanin kuwa iimaan kali an low yashaau llaahu ilaahay hadduu dooni lahaa lahada naasa dadka inuu hanuunin lahaa jamiican dhammaantood ilaahay dadka dhammaantood inuu hanuunin lahaa biayri aaya isagoon aayad tusin oon mucjiso tusin oon rasuul tusin inuu hanuunin lahaa miyaanay waxa weeyaan markaa ogsoonayn taa ha ogsoonaadaan wuu karaa ilaahay jalla wacalaa dadka inuu wada hanuuniyo dhan uu wada jeediyo soo ma aragti laakiin dadku inay qaybaha noqdaan oo rusul loo soo diro oo badh rumeeyaan oo badh diidaan oo janno iyo naar ilaahay abuuro oo waxa weeyaan markaa kuwa wanaagsan uu ka raalli noqdo oo jihaad lala gala kuwa xun oo ilaahay dartii loo noco oo umuur fara badan fara badani ka dhalato ilaahay xikmadiisaa ku dareertay soo ma aragtid ilaahay xikmadiisaa hee ayaa ku dareertay wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi walow shaaa rabuka rabbigaa hadduu dooni lahaa la jacala naasa dadka wuxuu ka dhigi lahaa ummatan waaxidatan ummad keliya maxaa looga jeedaa ummad keliya macnihii dad diin keliya wada haysta ayuu ilaahay ka dhigi laha wey oo wada muslimiina walaa yazaaluuna kana zuuli maayaan mukhtalifiina inay iskhilaafaan ilaa man raxima rabuka rabbigaa ciduu naxariistay mooyaane ka zuuli maayaan inay iskhilaafaan oo badhna kufaar noqdaan badhna hee waxa weeyaan markaa muslimiin ay noqdaan ka zuuli maayaan ilaa man raxima rabuka rabbigaa ciduu naxariistay mooyaane oo cidda ilaahay jalla wacalaa u naxariistay iyagu isma khilaafayaane xaqa ayay isku waafaqayaan oo waxa weeye ay ku wada sugnaanayaan aayadani waxay sheegaysaa qadar ahaan baa ilaahay jalla wacalaa u qadaray inay dadku iskhilaafaan kufaar iyo gaalaa loo kala baxaya marka hore kufaar iyo waxa muslimiin ayaa marka hore loo kala baxay muslimiinta qudhooda inay iskhilaafayaan oy firaq noqonayaan baa rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam wasataftariqu ummatii ilaa alaain wa sabciina firqa ikhtilaafka noocaasi wuxuu leeyahy laba jiho xagga qadarka iyo xagga sharciga labadaa dhan baa laga fiirinaya min xayu alqadar waa waaqicun laa maxala xagga qadarka marka laga fiiriyo wuu dhacayaa shakina ma laha soo ma aragtid wuu dhacayaayo shaki ma laha waanu dhacayba amaa min xayu sharci marka xagga sharciga laga fiiriyo fa huwa mamnuuc waa mamnuuco waa tan laynoo diidayo oo xadiidkan iftiraaqa markuu rasuulku inoo sheegaye sala allahu calayhi wasalam maaha iqraaru ummadiisa u qirayo waa taxdiir bay ahlucilmigu idhahdeen warhoo khilaafka iska ilaaliya warhoo iska jira wuxuu la mid yahay macaasidan kala duwan khamriga in la cabaa waa xaaraan zinadu waa xaaraan tuugadu waa xaaraan soo maaha waxyaabaha waa tan la leeyahy sharcan war iska ilaaliya aayaadka laynagu akhriyayo waar ka fogaada haddana dad baa samaynaya soo maaha ya miyaa la odhan karaa maxay waxa weeye u dhacday sago kan ilaahay inoo diiday ya de meel la odhan maayo oo ilaahay wuu diido sharcigiisu wuu cadi laakiin qadar baa ku dareera inay dhacdo soo maaha kan samaynayaana wuu ku qalday khilaafkuna waa min hada albaab ama min xayu alqadar waa wax dhacayo dee ilaahay baa qadaray laakiin marka xagga sharciga laga eego waxa weeye al- alikhtilaafu fi ddiin diinta in la ysku khilaafaa fa haadaa mamnuuc waa mid mamnuuca waxa weye hayru jaa'isa wey qaala wuxuu uhi wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu ina alkhayra khayrka iyo washara sharka iyo walxulwa ka macaani iyo walmura ka qadhaadhi biqadaa'in qadaa bay ku xasileen qadaagaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday caza wajalla amdaahu ilaahay waa socodsiiye waqadarahu u qadaray laa yamlikuuna uma hananayaan lianfusihim nafahooda daran dhibaata iyo walaa nafcan wax- wax tartoona ilaa maa shaa allahu ilaahay wuxuu doonay mooyaane masaa'ilkii hore ayuu sii adkaynaya khayrka iyo sharkaba ilaahay baa jalla wacalaa qadaray sida ilaahay khayrka u qadaray buu sharkana u qadaray wax kastoo addoommuhu ay samaynayaanna ilaahay baa jalla wacalaa qadaray addoommuhuna laa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafcan ilaa maa shaa allah wuxuu ilaahay doonay isagu uu qadaray mooyaane wax kaloo iyagu ilaahay qadarkiisa iyo doonistiisa ka madax bannaan oo ay iskala iman karaan waxa weeyaan markaa ma jiro waxaa u daliila xadiidkii jibraa'iil ee caanka ahaa wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi baa ku sugnaa waayahay ilaahayna jalla wacalaa sharka inuu qadaro xikmad buu ka leeyahay oo isaga ayaa yaqaana oo xikmado badan baa waxa weeye uu ka leeyahay waayo horaynu u nidhi wax kastoo ilaahay sharci gareeyo iyo wax kastoo uu qadaraaba waa lixikmatin baaliqa waa xikmad waxa weeye xeel dheer wuxuun ilaahay iskama qadara xikmad ahaan waxna iskama sharci gareeyo xikmad la'aan soo ma aragtid bale labaduba xikmad bay ku dhisan yihiin waa ilaahay waa xakiim wey taas waa ta ta kale waxaa kale jira horena waa idinku baraarujiye qadar iyo maqduur baa kale jira maxaa kale jira qadar iyo hee iyo maqduur qadarku waa ficilka ilaahay jala wacala qadarullaahi wa qadaa'uh waa ficilka ilaahay ficilka ilaahay laysa fiihi sharun shar hee kuma sugna rasuulkaa yidhi sal allahu alayhi wasalam washaru laysa ilayk sharka kaaga looma tiiriyo markaa ficilka ilaah iyo qadarkiisa shar kuma sugna laakiin maqduurka waxa ilaahay qadaray ee macni ka dhashay ficilkaa ilaahay ya waxa ka dhashay ayaa waxay u qaybsamaan khayr iyo shar ayay u qaybsamaan wixii khayra waynu ku raalli noqonaynaa wixii shari markuu dhacana ku raalli noqon mayno soo ma aragtid walidaaka nardaa bilqadaai wanaskhata almaqdiya xiina yakuunu bilcisyaan qadarka raalli baynu kuna laakiin maqduurka ya haddii uu shar yahay iyo macsiyo iyo wax ilaahay uu ka cadhay- ka cadhoonayo waxa weeye raalli ka noqon mayno masaladaasina masaladaa weeye Ee, ilaa maa sha allah horeynu u soo marray mashiicada iyo aayaadkaa sheegaya wa inahum fuqaraau ila allah ay wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu inahum addoommuhu fuqaraau kuwa u baahan weeye ila allaahi caza wajal ilaahay bay u baahan yihiin laa khinan lahum kaaftoonuma sugna iyaga canhu can illaahi ilaahay ay ka kaaftoomaan fii kulli waqtin wakhti kastaba mar walba ilaahay jalla wacalaa kaaftoonay ka kaaftoomi karaan ma haystaanoo malaha darfata cayn baana ilaahay ka maarma darfata cayn ilbiriqdeed ayaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka maarmi karin ilaahay baa yidhi yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid ilaahay baa haniya ilaahay baan cidnaba u baahnayn laakiin makhluuqa oo dhami waa fuqaraa ila allah ilaahay bay u baahan yihiin ilaahay waxay uga baahan yihin inuu abuuro inuu arsaaqay uga baahan yihiin inuu masaalixdooda garansiiye uga baahan yihiin ilaahay waxay uga baahan yihiin waxa weeye caafimaad ilaahay waxay uga baahan yihiin wax allo wax kastoo u baahan yihin oo ugu dambaysa inuu jannada geeyo sidaa awgeed addoonku waa inuu ilaahay markuu taa garto ilaahay baryo ilaahay ku tiirsado ilaahay isu dhuldhigo hanuunkaynu sheegayna waa inuu ilaahay weydiisto subxaana wa tacaala ihdina asiraata almustaqiim waa sababtay faatixada ugu soo noqnoqotay ilaahay hanuun waa inuu in badan weydiisto ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inuu weydiisto cilmi naafica janno ilaahay waa inuu weydiisto caafimaad waa inuu ilaahay weydiisto wax alle wixii uu u baahan yahay ee wanaagsan waa inuu ilaahay jalla wacalaa weydiisto waayo ilaahay marnaba kama kaaftoomi karta hadaynu soo ururino masaa'ilkii qadarka weeye masaa'ilkaasi runtii sheekhu xoogay buu ku soo celceliyey waana masaa'il muhiima aliimaanu bilqadar marka la sheegayana waa afartii martabo cilmiga ilaahay qoraalka ilaahay wax walba qoray doonista ilaahay wax walba uu doonay abuurka ilaahay wax walba uu abuuray afartaa arin inaad rumayso ayaa waxa weeyaan maaragtay looga jeedaa iyo masaa'ilka ka farcamaya ka dhalanaya dadka diidanina waa qadariyadoo qadarka diiday iyo jabariyada oo qadarka sugay laakiin ku talax tegey oo leh addoonku uu qasban yahay labada darafba waxa weeye way qaldan yihiin oo waxay kala hayaan طريق المشركية هي طريق المجوسية سماركت طريق المشركية هي طريق المجوسية هي كلهيان طريقة الرسوشنا وشرعي هي قدر كاللبضة إن للصقه وهي ومراتبتها إنو الشيخ إن الله وضع الرمائيه لو قادوا مصيبة هي دبات مركة كقول عضا إلهي باكو قدري iska waxa weeyaan marka walaaca iyo warwarka badan maaragtay iska ilaali ilaahay baa qadaray dheh marka nicmo ilaahay iyo ladnaan uu ku siiyana sanka ha taagin oo cirka ha isla marin oo ha odhan haadaa lii waxaanana iska leh cilmigaygan ku shaqaystay dadkani ma waxbay fahansan yihin waa juhaale ha odhane ilaahay subxaanahu watacaala u mahadnaqoo gara ilaahay jala wacalaa isagu inuu waxa weeye kuu qoray oo uu kuu qadaray ilaahay khayrkiiyo wanaaggahayna waafajiyo ilaahay subxaanahu watacaala hanuunkaynu weydiisanaynaa ilaahay asbaabta hanuunkaynu weydiisanaynaa ilaahay mawaanicda hanuunka inuu ina gees mariyaynu weydiisanaynaa ilaahay subxaana watacaala hidaayatu tawfiiq walilhaam baynu weydiisanaynaa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online